xasan horta waxaa moodaa horta intaan u gelin arinta su-aasha ah waxaan rabaa inaan ka tacsiiyo intii noo dhimatay maxaanku dhahaa covid nineteenka inaa lahum raajicuun labada qof ay dhimatay melbourne mid ka mid ah wuxuu ahaa macalinkaygii primary schoolkii dhigi jirna oo markaan yeer wanka ahaa macalin ii noqday oo qalinka ii bilaabay waa sheekh cabdullaahi allahu naxariista haddii aan dib u noqono wax soo laba kacleeyey gaar ahaan ku badiyey melbourne gaar ahaan soomaalidu waxay tahay bahalkan wuxuu leeyahay hab loo xakameeyo ama loo xadido haddii shuruucda dalka uu leeyahay iyo ama loo qorsheeyey covid nineteenka aad ka leexatid waxaa halis ah in wixii dib u soo noqdaan sidaan ka warqabnay premierkiinii dib u furay meelaha qaarkood isu socodkii maxaanku idhahdaa iyo maqaayadihii la tegayey iyo socodkii boorkii la furay taasuu soo kicisay tan kale midda u gaarka ah soomaalidu waxay tahay qaabkay u degan yihiin meeshay degan yihiin oo ah friday isdul saaran oo overcrowd dadka ku ah iyo maxaanku rahdaa meesha ay isqaadsiin cudurkii ayaga isbooqda dhexdoodii isu taga ama isa salaamo ama si kale iskula xiriira marka waxaan aaminsanaha waxyaabaha keenay inuu soo noqdo soo laba kacday gaar ahaan melbourne victoria gaar ahaan soomaalida waxay tahay shuruucii dalka uu dejiyey bahaladan oo la dibciyey iyo dadkii oon u hoggaansamin awaamirtii ahaa in dadka bahalkan loo sameeyo social distancingii in la kala fogaado in macnaha hajiin gacmaha la dhaqo wixii oo la hareer maray soomaali badan baa yurub ugu dhimatay gaar ahaan dalka ingiriiska iyo sweden soomaaliduna sibaad moodaaba si aynaan ugu nugulnahay xanuunka sababtay doontaba ha noqotee maxaad is leedahay sababaha hadda markaan maanta tirada fiirinayo gobolkan victoria waxaa degan lix dhibic afar milyan oo qof marka la fiiriyo soomaalidu waxaa laga yaabaa markay u bataan inay yihiin toban kun oo qof tirada dhimatay guud ahaan gobolkan waa soddon iyo sideed qof waa victoria laba soomaaliya percentage ahaan haddii loo fiiriyo waa shan boqolkiiba dhimashadu markaan soomaali nahay si gaara waxaad moodaa inay noo taabatay dabcan inta xanuunsatayna iyo inta u xanuunsatay inta istaalla u gashay inkastoo tiradooda aanaan hayn waxaa laga yaabaa iyagun sidoo kale overrepresented inay yihiin maxaad is leedahay soomaali ahaan waan u baahanahay inaan samayno si xanuunkan aynu bulshadeena iyo bulshada guud ee australia iyo gobolka had baad degan tahay aan ugu yarayn waa su-aal muhiim ah xasan horta cudurkan wuxuu ku dhacay cid walba iyo jaalid walba marka haddii la fiiriyo waxa anaga noo nugleeyey ama keeni kara in cudurkan aad noo saameeyo waxaa jira waxaa factors badan ah oo soo gelaya waxaa ka mid a marka horeysa soomaalida dadka qaarkii marka qurbaha yimaadeen waxaa ku batay cuduradii laga qaaday wadamada oo horu maray sida kaadi macaantii dhikarkii obesity waaye qofki iska cayilay iyo crown diseasekii baan ugu badan marka dadkeena oo waayeelada ah maxay ku dhex nool yihiin dadkii dhalinyarada ahaa oo waa yar tahay ma jiraan filaya ama hadduu jirin waa very rare in qof soomaali ah la geeneesi homba lagu tuuro marka waa lala tacaalayaa ilmihiina waa isu soconayaan dhexdoodii taas waa mid keeni karta iyo environmentiga meesha ay ku noolin degaanka waa garan kartaa falaad intaas iskor saaran dabaqi ah oo qof la degayihin wiishka la koraya laga soo degaya lasoo koraya laga soo degaya laisbooqonayo marka in cudurkii lasii gudbinayo from house to house tan kale waxaa jirta aan hadda koorna ka sheegay waraysi ala yeelatay difaaca dadka soomaalida ah oo u nugul yihiin xagga cudurada qaarkood sida waxaa la yaaba qofka soomaali ku yidhahay watselis county ama qaybta unugada cadcad ee qaabilsan difaaca jermiska jirkaas soo galaya i don't know the reason dad badan soomaali ah waxaan arkay boqolkiiba inta aan ogahayn bukaano iyo madan ku arkaa badankooda waxaa ku yara watselis county oo ku yidhaha taas iyadoo ku yar tahay haddana environmenta ku nool yihiin plus crown diseaseka ay qabaan plus anagoo madax adag oo aan raacin talooyinka dhakhaatiirta iyo wasaaradda caafimaadka na siisay inta waxay keeni kartaa inaan u nuglaano ubahaku si xun anaga noo taaq safar haddaanaha soomaalida sababto ah kuma ekaada hal guri qofkii lalahaa isolation gala ma galayo oo soo baxaya waxaa laga yaaba degan yahay xaafadda inuu xaafad kale haddana tago qaraabo soo booqdo marka annagana qayb baan ka qaadan in cudurkan aan sii faafino oo aan noqono dadkii wax qaybinaya cudurkii
waa gartay marka marka laga reebo dabcan waxyaalaha ugu badan oo maamulayaasha gobolkan victoria oo kale ay dadka uga digaan waxa weye haddii xataa adigu aad caafimaad qabtood is leedahay xanuunkan wax kaa qaadi maayo dad kale oo masaakiin oo u nugul oo ama xanuuno kala qaba ama ama da-ah yaad u geynaysaa marka laga lagaba reebo khatarta ah in qofaad jeceshahay ama qof bulshadii ka mida uu u dhinto bulsho ahaan community ahaan magac ahaan dhibaata ma naga soo gaari kartaa haddii kaysaskeenu ay bato magaalada aan degannahay ama gobolka aan degannahay loo qaato inaan qayb weyn ka nahay fididda xanuunkan
waa dabcan waa qasab de waxaa noqon inaan tuka cambaar leh sababtoo ah ummadihii kale ku dhac cudurkan jaalidaha kale waxaa laga yaabaa inay xakameeyeen ama ay ismaqleen dhexdoodii awaamirta la siiyey ay ku ekaadaan sidaan ka warqabno cudurkan markuu ka dilaaca china waxaa la ogaada shantii qof ee qaba covid nineteen afar ka mid a inay kasoo qaadeen dad aan calaamadihii jirka aan xanuunka lahayn marka waxay noqonaysaa marka in aan noqono dadka dhexbaxay bulshadii lana australia laakiin aanan ku noqonin number one ku gelin caafimaad dartiis inaan dadaalnay laakiin waxaan number one ka galnay inaan faafino cudurkii marka waxay noqonaysaa in qofkii soomaali marka la arkaba lagu shaabaday covid nineteen waa stigman u dhegi doonta oo siyaasad ahaan iyo carruurtiida xataa hadday ahda laga faano markan shubkan haweenkan laga cararo la dhaho covid nineteen covid nineteen marka wixii cudurkiiba dembigiisi aan dusha nooloo saara ayaa dhici karta haddaa saa kusii socon waa gartay guud ahaan dadka aaminsan ama qaba in soomaalidu madax adayg awgiis in aysan u hoggaansamin ama shuruucda ama awaamiirta saraakiisha caafimaadka hadalkaasu ama kelmadaasu saxma tahay maxaase keenay inaan u hoggaansami weynin wax simbaloo ah gurigaaga joog haddaad xanuunsan tahay dadkii kale ha ku daaran dhakhtartagoo isa soo baar maxaa sababi karaa in dadku qaarkood ay ka dhega adeegaan ama ka madax adeegaan xasan aniga shaksi ahaanka soomaali ahaan waan aaminsanahay in lana dhihi karo ama ay saxta aynan dhahayn dad madax adag inaan nahay waxa keenaya madax adkaantu anigu waxaan qaban inay tahay jahilnimada qof hadduu jaahil yahay wuxuu noqdaa inuusan u turin sharciga sidoo soomaalidu waxaa moodaa in sharciga soo baxaba in ayagu challenge la sameeyaan taas waxaa keenaya macnaha jaahilnimada oo qofanku jaahil yahay wuxuu ugu sii gudbaya marxalad ah inaadeg wax la yidhaahdo oo dadku waxay maqli jiray qaar baa dhaho inaadeg waa rasmaad inaadeg waa rasmaad macnaha aqoon kale ma haysi laakiin indhaha inaadeg samee marka taas waa waanu ku calaamaysan haddaan soomaali nahay tan kale waxay tahay ma nihin dad warka ka qaata sourciga saxda ah warka annagaa iska dhex qaadano social mediahana saas baa la sheegay saas baa la sheegay laakiin wax saxib ma aha taana waxay birinaysaa jaahilnimada aan ka qabnay cudurka aan u lahayn aqoontiisii iyo awaamirtii lasoo sheegay oo aanba la socon annaga qof soomaaliga ah waxaa moodaa inuu ku faano inuu sharci jebiyo inuu tahay macnaa hero loo arkaba geesi leeh geesida noocaas maaha geesi waxaa ah qofkii u tura shacabkiisa qofkii u tura dadkiisa una nool yahay qofkaas ayaa geesi ah haddii cudurkii adigu lagaa helay ama aad noqotay konta la samaysa qof cudurka qaba anugu ma garan karaa sababta keentay in inta aad baxdid oo dad kaloo soomaaliyeed oo guryahoodii joogaan ama qaadi fadhiyaan sheekaysana in u tagta cudurka u geysa adoo bostive oo guri joogu yiri macnaha midda kale dad waxaan anaga guura ah waxaana dhibaya joog meel meeshan fadhi waa calaamadahay leeyahay ilmaha qaba h i g waxaa wata ku h i g inaan qabno meeshan fadhi fourteen days hadda waxaa maqlayay meel melbourne in cunto dowladda siisa cunto lix bilood cunto leegaa la siiyay dadka qaarkood waa loo keen waxay rabaan macnaha waa fursad qaali ah ee dalkan uu na siiyey ilaha noo soo qiray fiiri ma haysano dadka soomaaliya degan maraykan ama degan yurub ama degan maxaan ku dhahdaa dalkii soomaaliya wallaahi ma haystaan fursadda reer australia ay haystaan soomaalida degan dada leeyahay guryihin jooga caafimaadkiina waa free cuntada gurigan ay kuu keena xalaal ka rabtiin asoo free lacag la'aan ah laakiin please fourteen days guriga joog laga laayahay miyuhu ma aqaan waa ma aqaan meel aan socon ma naqaan macnaa waa marxalad ka baxsan qofka caadiga ku fikiri karo doctor weys marka guud ahaan marka la fiiriyo xanuunkan waxaa laga yaabaa inuu soo saaray sidoo kale arrimo kale oo arrimaha bulshada ah matalan sida shaqooyinka soomaalidu ay ka shaqaynaysay oo kale guud ahaan soomaalida weliba ragga intooda badan tagsiila iyo uberiyo u badan yihiin xanuunkan haddiiba mustaqbalka laga baxo ama ilaahay tallaal keeno guud ahaan waxa dadku ay soo mareen maxaa maxaa laga baran karaa markay noqoto matalan shaqooyinkiiyo aad moodid bulshadeenni hal meel keliya in ay u shaqo tagaan xasan waa su-aal aad iyo aad muhiim muhiim u ah oo aan marwalba ku fikiro markii wax dhacaan waxaa laga waxbaa laga bartaa cashir marka su-aashu waxay tahay covid nineteen haddaan nahay soomaalida degan australia maxaan ka baran cashar ah anigu waxaan kusoo koobi lahaa mid waxaa la qabnaa shacabka asiira degan ka cudur ahaan iyo jalanjuna soo maray iyo toilet paper in waysanaa waxaas dhan waxaa la qabnaa ummadda asiira degan laakiin mid aniga noo gaara baa jirto oo aan ka baranay cudurkan muxuu yahay number one wake up call wuxuu ku yahay degaankan degannahay ma yahay mid sii waari kara guryahan ku jirno sababtoo hadda dadku afadgareeyay ku jira falaadka ku xiran lagu xayiray waa soomaaliya guryahaasi ma yihiin gurya long term lajoogi karo la deganaan karo anugu sida aaminsanahay guryahaas waxaa lagu talagalay waa short qof yimid qaxooti ah inta la dejiya lix bilood deganaad ka gurguri karo u guuro laakiin dad soomaaliyeed baa meesha xiriirteen deg yihiin si joogto ah abadiyan waxaa la yaaba qof soomaaliya ama hooya inankeeda oo degan laba qolo saddex qolo inay ku dhaleen meesha toddoba caruura siddeed caruura deg yihiin waa overcrowd gurigii caafimaad ma fiicno dhaqaalaha ma fiicno environment ku yiri ma fiicno sababtoo rag kaa badan biyo kaa baa ku hafiyaan haddaa ilmaha ku haysid falaadiya lagu iibay drugs ama gacankiis degan yihiin ilmaha si ugu ibaadaan waa adag tahay kaasna waa wake up call u horeeya oo ah inaan dib ugu noqonno degaanka aan degannahay waa in reerka soomaaliya degan melbourne loo sahamiyaa meel kale degaan number two xagga shaqada marka saasha inta xasan dadku waxay badan yihiin badankooda dhalinyaradu taksiilayaal odayaasha marka markii taxi cudurkaa soo dilaa covid nineteen shaqada waa yaraatay marka inkamkii baa yaraanaya marka marka waa in la helaa fursad ah in la bedeli karo xirfadan in qofku haystaa backup hadda kahor waa ka sheegay waraysi la yeelatay waxaan aad ugu farxsanay maanta rabo inaan kuu sheego xasan beth already dadka degnayarada way ka faa'iidaysteen way ka bolkas anigu dad baan arkay dhaqaati in beeshana iyo madan u seexaynaya fit shaqa aadi karaan maalinka shaqo doonteen way ka baxeen taxigii waxay bartay xirfado kale sida maxaan ku rahdaa inay samaysaan training sida forklift loogu shaqaysto loogu qaado in maxaan ku rahdaa qaar waxay bartay utilitin ka shaqeeyaan qaar waxay bartay inay samaystaan aircondition inay shaqeeyaan qaar baad isku qoray training gale oo baranay mechanic design sameeyaan ama electrician ama plumber marka waxay ogaadeen in taxi aysan noqon karin wax waara ama shaqo joogta la isku haleyn kara so far anigu for the last two weeks dadka ansixiyay waraaqahoodan dhahay they fit to go to work waa ilaa lix dhalinyaro soomaaliyeed oo lixdaba taxigooda jira markaan warasixi sheegeen inay dhaheen taxigii waxaan ogaanay inuusan faa'iido dheer lahayn covid nineteen wixii dhacay marka waa arrin u baahan in ummadda ku kacdo oo laga fikiro ilaan caqlu ma keeni karo in community dhan oo taxi driver noqdaan oo from generation to generation arkaysaa wiil iyo awowgiis taxi waa yaa biisa marka waa in lahaa taxi ceeb maaha waa shaqo laabo laakiin haddiiba la heli karo dhalinyaradu inay samaysan karaan xirfado kale ummaddan ku dhex geli karaan ee wax ku qabsan karaan jaamacada geli karaan dhaqaatir ku noqon karaan injineer ku noqon karaan waa loo baahan yahay xasan waagta labadaas marka arrimood oo aad ka hadasho muhiimka oo midna tahay hal industry ama taxi ama uber inaan dhalinyaradii ama raggii intooda badan aysan fuulin iyo tan kaleo guryaha labadaas ma waxaad is leedahay waxaan ugu badanay ma baahi jirto dadka dee baahi baa ku keentay inay guryo dowladeed matalan waqti dheer deganaadaan oo carruura ku dhalaan oo carruurtooda carruura ku dhalaan iyo in dadka tagsiyalaad u bartaan ma baahi baa mise waxaad is leedahay soomaali ahaan annagaa choice u dooranay inaan waqti badan guryaha deganaano ama tagaasi un wadno ama uber wadno mise waa labadaba way taad isleeda xasan horta wallaahi waa choicekeyga ma cid nagu qasabta ma laha cid nagu qasabtay oona dhahday ilaa waladaa soomaali tihiin guryahan deganaada taxina wada ma jirto aayad qur-aanna ma aha marka annagaa dooranay waxaan ognahay dadka qaarkood ee degan guryahaas oo laba qol ku haya todoba carruur ah inay guryo ku leeyihiin ka dhisteen soomaaliya ama nairobi kenya ku leeyihiin what's the point of haddii aad ka dhistay guri kenya ama muqdisho ama dalka meel ka mid ah oo ay jirto carruurta ka baahan yihiin marka waxaan qabaa anigu carruurtaada investment ayuu ka bilow reerkaada dadka soomaaliya haddaa ku dhisanaysa waxaa kaabad ka dhis laakiin waa joyceka annagaa doorbidnay inaan maha ku hayno meesha ciriiriga ah si aan lacag u save garayno aan dalkii wax u dhisano hanta samaysano bannaanka dibadda ah oo haddaan inta gelin waxaan leeyahay guryahan laga saaraya gurya housinka qoba wuxuu ku leeyahay shaqo ma raadsana maxaa jira haddaan shaqo raadsado gurigooda laga saaraya bilaa xalay shaqada gal waa dhacdaa sidaa wuxuu leeyahay shaqa haddaan raadsado haddaan shaqa helo guriga laga saaraya dowladda oo gurigan yaa ku ilaa dadki nabi aadan gurigan adig raanaysaa shaqa raadso inkabkaa habato ilmaha kugu fanan aaba shaqaysto gurigan ka baxa guri kale gal ama guri ugad ilmaha u iibiye laakiin haddaan ahay shaqa ma aadi kartaan shaqaada ceertaa iga goostana marka noloshaada dhan waxaa ku qabtay in ceertaas lacag lasoo oror lagu siiyo tax bayres lacagtooda marka adigu goomaa noqonaysaa taxi bayer marka haddaan hay soomaali ah dalkan ma waxaa noqona qabri qabri waxaa maqan jira qori saan ma qori qaad ma laha waana la keenay waana la dejiyey nabadgelyana la siiyey caafimaad free baana la siiyey weli dadka jabka ma dul saaran karnaa ma socon karta xasan waa inaan wax ka bedelnaa haddaan hay soomaalida degan australia oo dhallinyaradeen aan ku baraarujinaa inay bedelaan qaabkii ay lagu soo koriyey aabeesha kusoo koriyeen aabeesha duruuf ba ogeysay ama language la-aan haada ama xirfad la-aan laakiin i can accept cunug ku dhashay australia oo hooyis abisala noolaa oo iskuul la geeyey oo wuxuu raba loo sameeyey inuu taxi driver noqdo aniga can accept ilmahaas waa inay noqdaan ilmihii bedeli lahaa fuujarka dalkan wax ka qaban lahaa